Ku soo dhawow Walking Wall hadal kale, kaasoo loogu talagalay inuu macluumaad muhiim ah oo kaa caawinaya caafimaadkaaga iyo fayo-qabkaaga ku siiyo markaad shaqada joogto iyo markaad guriga joogto labadaba. Maanta waxaynu ka hadlaynaa xajinta iyo qabashada. Gacmaheena maalinta oo dhan ayaan mar kasta isticmaalnaa, guriga aynu joogno ama shaqadabe. Markaas waa muhiim inaynu murqahaas iyo dhammaan muruqyada jidhka sare ee taageeraya u isticmaalno sida ugu xoogga badan ee ugu suurtagalka ah. Ka hor inta aanad isku dayin qabashada shayga, waa muhiim inaad sal xooggan lahaato. Xaaladdan oo kale, salkaas xooggan waa curcur toosan.